faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax qodobada saa kaa dhagaysa doontaanna waxaa ugu daroon saraakiil ka tirsan dagaalameesha al-shabaab oo isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada baardheere ee gobolka gado kooxaa jimcadaha oo hubaysan oo isku gadaamay deegaana u dhow deegaanka xingalol ee gobolka sanaaga ee somalilan wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo amare kusoo rogay shaqaalaha wasaaradiisa xaflad lagu sugootinaya arday dhammaystay dugsiga sare oo lagu qabtay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maamulka gobolka shabeellaha hoose ku dhawaaqay inay godoonka ay ka qaadayaan magaalada marka ay xarunta gobolka shabeellaha hoose intaasaad maqasheen waxaa ahayn qodobada ugu doorka roon warkaas subaxee saakay gorow u diyaargarooba warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa talaado taaradana ku astaysan tahay koob iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka subaxee saakay warka subax waxaa soo saaray saaxiibka sharmanka maxamed maxamuud sharmanka suuli anigoo xasan asaaka dib warami doona ee kusoo dhawaada warkii subax oo intaas ka faahfaahsan saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gudaha degmada baardheere ee gobolka gadow cumar caydaris cali ayaa warkan ka soo diray baardheere
iyagoo ka faa'iidaysanaya cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayay maanta u suura gashay inay isku soo dhiibaan horjoogyaashan ka tirsan al-shabaab islamarkaana ka howlgeli jiray deegaanada jubbooyinka ciidamada guutada tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xooga dalka gaar ahaana ururkan afartan iyo sagaalaad ee magaaladan baardhade horjooge mustaf ibraahim isaaq wuxuu al-shabaab u qaabilsanaa qeybta sirdoonka sidoo kale horjoogahan maxamed xasan madhaale waxuu dhankiisa kooxda u qaabilsanaa qeybta ilaalinta xabsiyada kooxda ee deegaanada jubbooyinka asaa waxaa u qaban jiray sirdoon waxaa la ii sheegi jiray waxaan arkay nin isma lahaa tan aan maanta arkay waa farxad dadkaas murtadiin waaye mushrikiina ku buuxdo dad aadee maaha haaldoon waa ay karin tahay ninkii meeshii lagu arko dil iyo goora waaye shaab isbihay haa ana soo bahan soo dhowayno aabahana waan ana hore telefoon gale soo dhawaan maya maya maya koran lugan kor haa
taliyaha ururka afartan iyo sagalaad guutada tobnaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xoogga dalka dhamme cali maxamed xasan iyo sidoo kale gudoomiyeynka gobolka gado sheekh maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa dhankooda mar kale ku celiyey inay soo dhoweynayaan cid walboo ka faa'iidaystay cafiskii loo fidiyey dhalinta la qalday ee kooxda weli ka tirsan Ee, howlgalladii maalmahaas aan soo dhaafnay ee tobanka u dambeysay ee soonka socday ee, aan loogu- looga xureynayay argagixisada deegaanada soomaaliya Ee, deegaanka ugu dambeeyey oo aan ka howlgalnay ee ahaa dhanka wadada saakow ee buuliweyn iyo bakal waxaa maanta noo yimid ee, rag ka yimid xarakada al-shabaab raggaasoo ka yimaaday ilaa iyo saakow ee, oo isu soo dhiibay dowladda Ee, warbixintooda sidaad ku maqlayseen waa raggaad arkayseen ee, farxadooda maanta aanan celin karin dowladda soomaaliya ee markaan u nimid kor baa naloo qaaday bay yidhahdeen meesha aan ka soo tagnayna waa meel dadka lagu dilhayo lagu duleysanayo lagu dildilahayo sidaa darteed marka waa ilaahay mahadiis waxaan lagu baaqaynaa marka baaqi madaxweynaha soomaaliya ee ahaa waqtiga ay haystaan inay ka faa'iidaystaan dhallinyarada anna social media aan hore uga sheegnay ee, raggii ka faa'iidaystay ka mid yihiin
Ee, mustafi maxamed waxaa idin leemahay soo dhowaada waxaa tiin rag soomaali ah waxaa tiin rag muslimiin ah annagu sida ay leeyihiin idinma gaalaynayno waa gaalo idinma dhehayno waa niman khawaarij ah oo diinta islaamka ka bansheegay diinta saxda ah iyo siduu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam way ka bansheegeen laakiin waxaad u soo noqoteen ummadda soomaaliyeed ee diintii saxda ahayd oo sida saxda loogu run sheegayay cid kasta oo barnaamijkan afiska ka faa'iidaysana waa soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala een, mar walbana waxaa leenahay soo dhowaada een, diinta waa waasac nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addiinu nasiixa diinta waa naseexo een, marka lama adkeeyo insha allahu tacaala marka waxaan idin leenahay soo dhowaada wax dhibaato ah ma arkaysaan cid kasta oo barnaamijkan ama sidaan oo kale inay isu soo dhiibaan doonayana sidoo kale aan usoo dhawaynaynaa aad iyo aad aan- muddooyinkii dambe waxaa magaaladan baardheed ee gobolka gado lagu soo bandhigayay horjoogayaal sarsare oo ka tirsanaa al-shabaab ka gadaal markay u adkaysan waayeen dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee ciidamada xoogga dalka ay ku qaadayaan deegaanada ay maamulaan al-shabaab koox jabacadaha oo hubaysan ayaa isku gadaamay deegaano u dhow deegaanka xingalowl ee gobolka sanaag ee somalilan wararka laga helaya gobolka sanaag ee somalilan ayaa sheegaya in jamcad hubaysan oo kasoo horjeeda maamulka somalilan ay kasoo tallaabtay dhinaca maamulka puntland kadib markii maalmahan tababare ay ku qaadanayeen deegaanka gawracad oo ka tirsan degmada ceelafweyn ee gobolka sanaag ee somalilan dadka magaalada xingalool ee gobolka sanaag ee somalilan ayaa soo xigtay in jamhadda hubaysan oo taageersan boqor muurmado ay haatan ku sugan yihiin nawaxiga degmada xingalool kadib markii ay ogolaasho ay ka heleen odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta puntland ee deegaankaasi jamhadda cusub ee kasoo baxday maamulka somalilan ayaa sidoo kale la sheegay inay doonayaan in dagaal ay ku qaado ciidanka somalilan ee ku sugan gobolkaasi balse weli lama xaqiijin inay ku biirayaan jamhaddii ayaga kasoo horeysay ee kornel carre oo dagaal kaga soo horjeesta maamulka somalilan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka sanaag ee somalilan maxamed axmed caalim oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa caasimada somalilan ayaa xaqiijiyey jiritaanka ciidamo jamhadda ah ee usoo tallaabay dhinaca maamulka puntland wax dhibaatoo iminka ka ogoon oo ka jiro nabadgelyo darro oo la sheegi karaa gobolka kama jiraan way jiraan tabashooyin yeelyaroo ay dadka qaardeen naga sheegaan oo amba ciddii wax naga deshayna looma soo qabaniyo waxaasuna waa iska sunna xabashbuusa lakiin annagu waa inta taagayaa waanu dadaalaynaa inaha inaanu dhammaystirno waanu jecellay beero walaalaa oo deegaanka ku dagaalama Eh, waxaa laleeyahay hadda ciidan ka mida beelahaas oo la leeyahay way goosteen dhinaca puntland Eh, bal arrimaha ka waran
horta dee ciidan badan oo urursan oo meel joogay ma jirin waxaa jiray ciidan yaroo meel laydhaa garabca deganaan jiray oo la odhan jiray waxaa lahaa buur madow ciidankaasu markii aanu garabcaas anagaegan baaba la socday ciidanka tegey waxba ugumaanaan tegin iminkaas waxaa la sheegayaa dhowr baabuur oo la leeyey ninkaasaa lahaadoo xaggaa iyo puntland bay u kaceen manay tegin puntland meel isla gobolka sanaagahoo xeengalool ka sokaysa ayaa intaan ogaana degan yihiin waxse laakiin kaloo ciidanoo meel ku urursanoo jiraa ma jiraan kaana insha allah waa la qaramayn doonaa haddii saanu ku tala jiro fiican marka ayn markii hore ma boqor cismaan oo maxamuud buuri madow ayaa ciidanka lahaa sidaas miyaa oo gaadiidka iyo howlahaba fakerani gaadiidka isagaa lahaa baa la leeyahay annagu weli dee shaahidu bixayni maan odhanoo ciidankaas meel ay ku urursan yihiin tegna ma arag si laakiin halkaa waa lagu sheegi jiray markaanu tagnayna ugumaanaan tegin way ka baxeen baana la yidhi iminkana halkaasaa lagu sheegayaa marka wuxuu jiraaba dacakaa wasiirka wasaaradda roofinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa amaro kusoo rogay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda roofinta ee dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo shalay kulan la qaateen dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo madaxweyxeynta wasaaraddaasi kulankan u badnaa isxogwaraysi iyo wargelin amaro ka soo baxay ayaa shaqaalaha oo dhan loo sheegay in u hogaansamaan amarka cusub ee lagu soo rogay shaqaalaha wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya amarkan soo baxa ayaa ah in dhammaan shaqaalaha wasaaradda ay mamnuuc ay ka tahay inay u shaqeeyaan meelo kale oo ka madax baran hay-adaha dowladda arrintan ayaa si gaar ah waxaa looga tegayey kooxda waaberi iyo wariyaasha wasaaradda warfoofinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya fanaaniin abwaano matajiraystayaal hobolada qaranka ee waaberi ayaa lagu amray inaysan kasoo muuqan karin warbaahin kale oo si gaara loo leeyahay halka wariyaashan la siiyey digniin taas la mida kooxda waaberi ayaa inta badan mutaajilees tooshooda waxay uga qayb qaataan riwaayada ka baxa tiifyada gaarka iyo idcadaha sida gaarka loo leeyahay sidoo kale faaniinta ayaa qayb ka ah xubnaha ka shaqeeya hay-adaha kale ee gaarka loo leeyahay wasiirka wasaaradda warfinta iyo dhaqanka dalxooska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in la ruqsay doono qofkii jabiyay amarkaani sidoo kale shaqaalaha waxaa laga mamnuucay in facebookooda aysan ku aflagaadayn kareen qof dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inaysan shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya kasoo horjeeda ama lagu dhaliilaya waxay samaysay aysan kusoo daabici karin baraha bulshada arrintan ayaa waxay fajac iyo layaab ay ku noqotay dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya qaarkood ayaana waxay tilmaamayaan gumayso iyo awood sheegasho ama ku-tagrafal awoodeed oo uu sameeyey wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya xaflad lagu sagootinayay arday dhammaystay dugsiga sare ayaa lagu qabtay gudaha magaalada beledweyneee xarunta gobolka hiiraan maxamed cabdulaahi xuseen ee oran ka soo diray beledweyne munaasabadani waxayd mid sideer sare loo soo agaasimay laguna sagootinaya arday dhammaysatay dugsiga sare ee iskuulka mujamac ayaa maanta lagu qabtay baar xasan dhiif ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan tirada ardayda qalinjibinaysa ayaa gaarayay ilaa iyo ku dhowaad shan boqol oo arday kuwaasi oo noqonaya dufcaddii labaatanaad ee ka qalinjibisay iskuulkani mujamac waxaana ka soo qayb galay maamulayaal iskuul macallimiin waalidiin guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifitaax xasan afrax fanaaniin reer hiiraana oo goobta ka qaaday hees ku saabsan waxbarashada iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn munaasabada kelimado ku saabsan faa'iidada ay leedahay waxbarashada kasoo jeediya qaar ka mida macallimiinta iyo weliba sidoo kale marti sharafta kasoo qayb gashay xafladda in ilaahay uu maaragtay kugu hanuuniya mooge mar haddii la helay shay wanaagsan oo qaaliya wanaagsan haddii ilaahay uu kuu hibeeyey waxay u baahan tahay in aad ku dhegtid oo xoojisatid uusan kaa fakanin marka qof kasta waxaa laga rabaa nicmadaas oo nicmatul islaam ama muminimada inuu ku dhego uu ku dadaalo alla ka cabsigana uu ku dadaalo alla ka cabsiga qofta taqwada waxaa laga helaa wax badan oon la soo koobi karin irsaaqada ayaa ilaahay ku waasicina oo irsaaqad qofkii raba waa inuu taqwada ku dadaalo wax kasta oo ay aakhiro adduun taqwadu waxay u tahay fura ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واتقوا الله ويعلمكم الله maanta waa maalin farxadeed maanta bahda reer mujamac waxay u tahay maalin farxadeed waxaa sugootinayaa arday maanta reer mujamaca oo dufcadii labaatanaad laba kun toban iyo sideed laba kun toban iyo sagaal waxaan aada ugu faraxsanayaa anigu ku hadlayaa magacii ardadii laba kun toban iyo lix laba kun toban iyo toddoba dufcadii toban iyo sideedaad ahna ardadii hore ee iskuulka manjamac uga baxday iyo guud ahaan ardadii hore dufcooyinkan anigu afkooda guud ahaan uga hadlaya waxaan rabaa in hambalyada maanta idala qaybsado waxaan uga mahad celinaynaa haddii aynu nahay ardayda koonfoorka ee sanadkan baxaysa casuumiyaddaan u fidinay inay naga ajiibeen misna ay nagu sharfeen inay nala qaybsadaan waqtigan farxadda leh ee aynu ku jirno mahadda koowaad waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala kaasi oo noo suurtageliyeyna xafladdan quruxda badan wejiyadan farxadii ku dheehan tahay ee halkan soo fadhiistaan sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan mudane cabdifataax xasan afraax anigu maanta xafladan waxaan uga ge- qayb galayaa ka waalid ahaan mujamac tiiba arday ayaan ka soo ahaa macallin ayaan ka soo noqday maantiina waalid ayaan ka ah oo wiilkayga curadka ahaa maanta qalin jibinaya macallimiintana waa mahadsan yihiin ardayda waa bogaadinayaa isku fasalka ahaayeen iyo kuwii kale kalaasyada kale ay isla dhiganaayeen oo ay maanta isla qalin jibinayiin ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray maamul ku-xigeenka iskuulka mujamac ustaad dacar waxa uuna dhiirigelin u jeediyey ardayda dhammaysatay sanadkan dugsiga sare
waa in loo abaalgudaa abaalgudka waalidka wax adiga ixsaan lagaaga rabo maaha waa sidaad samaysid ee ilmahaada kugu samaynaya haddaad waalidkaada aad u fiicnaatid ood ruux wanaagsan noqotid ood garab istaagtid ood ilaahay tawakashid adigana ilmahaada aad ku garab istaaga oo adigana ku wanaajina maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqay inay godoonka ka qaadayaan magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose halkaas oo bilooyin ka hor al-shabaab ay godoomiyeen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax iyo xubno la socday ayaa shalay gelinka dambe gaaray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyadoon halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha ayaa kulamo la qaatay maamulka degmada marka oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmadaasi cabdulaahi cali axmed waafow isaguna kala hadlay sida godoonka looga qaadi lahaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaan u mahadcelinayaa maamulka odayaasha ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom oo sarweyn aad u wanaagsan ii sameeyey soo dhaweynta shacabka reer marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxay baaq ahaan doontaa qalbiyadeenna sidoo kale mardhow waxaan furi doonaa wadooyinka soo gala magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose si looga saaro gadoominta ay ku sameeyeen al-shabaab ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax oo shalay galkii daba gaaray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim caadan cali najax ayaa lagu wadaa inuu maanta kulamo la qaato saraakiisha ciidanka xoogga dalka guutada afar tobanka oktoobar ee gacanta ku haysa ammaanka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose isagona kala hadli doona sida magaalada marka looga qaadi lahaa godoonka ay geliyeen dagaalamayaasha al-shabaab shilay ayaa waxaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose laga dareemay nadhaqaayo ciidan oo ay sameynayaan ciidanka guutada afar tobanka oktoobar iyadoo dadka ku nool magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ay sheegeen inay ka baqdin qabaan in dushooda lagu dagaalamo tan iyo markii guutada afartanka oktoobar ee al-shabaab ay kala wareegeen gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa godoon ay geliyeen al-shabaab oo ku sugan meel aan sidaas uga fogeyn degmada ayagoona diiday inay galaan gowrada noocyada kala duwan ee ka yimaada degmooyinka kale ee gobolka shabeellaha hoose iyo magaalada caasimada ah ee muqdisho guud ahaan intaas ay ku dhahayeen warkii subax uu soo saara saaxiibka shirmaa ka suuray aniga xasan saakidin warramay tan intaan warkan warkaaga dib u kulmi doono nabadgelyo